shabakada warbaahinta idaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhex
horta arrin fayli maye insha allahu baarlamaan dhibtan in baarlamaan kale muushu gusheeno waa nasiib daro balse maylaha insha allahu waa waa sharci maaha awoodnimin le in baarlamaanka federaalka dowlad goboleed oo federaal eh oo shacabkii adoorradaysan hadiintii iyo hadooratay mayleray a xulli yaa salaadiya xildhibaanadu jubbaland xulli marka iniyoon xalaalnagadan baarlamanka jubbaland xalaalnagada waayo eraan xaaran uma hadal oo mayleray riye awo mansuur waaw marka insha allahu maylehay kuwaantawen soomaaliya federaal qaadati federaalkana mayleray dastuurka qoranyi marka sababli kauma jaro in mayleray baarlamankaas la xambaariya leero sharci mae marka maylaha golaha baarlamanka federaalka kuwaantawen hadalkaas marka obolijeedka ku biyan saasaar sabab insha allah gudoomiye geekiya laku dooday mooshinkaasi ilaa iyo tumiy sagaal xildhibaanyo ku hadali maalinta beriye weliba lambedansanya ini labaatan xildhibaanyeena ku hadlo mooshinka laha gebagabaaya marka baarlamaankii maadaama baarlamaanka maamul dowladda federaalk soomaaliya mooshin ku sheena sideen aragaasan in baarlamaankin baarlamaanka dowladuusu mooshin ku sheena
maya waa kinshaadi may waa walaalka dhaqamayo dastuura leka soomaaliya dastuurkaasaa laka shaldhace marka qodob dhikaama jaro dastuurka in mayleray dowlad goboleed shacabkii ay dhisideen oo salaadiintii oo baarlamankii haxuleen xildhibaan kale oo xildhibaankaas lamida in mooshian kusheenermay waa oo sharci jufo maylena sharciga inagaden halsii hortakin sheegoy maywa dowlad goboleedka jubbaland furgu dowladda federaalka iyo mayleray madaxdii iyo fulintii iyo madaxweynahanka wiina aqoonsadeen beesha caalamka xildhibaan marka maylena xildhibaanada siday ka baalnay mayleray qodobkaas meel isku dhikeen jubbaland dhisinta dowladda mayleray cagooda keeganta baarlamanka dhimanay baarlamankan waldhisi fulintiiyo madaxweyneshe iyo mayleray garsoorka dhisanaya may dhimanay baarlamankii baarlamankii waldhisay gudoonkii waldooraday wal haleemasaari haleemasaari mayleray adduunka u qeyb galay madaxweynaha federaalkana kooyan sixiyey marka nimankaas marka laf cidaa toogan kahayn maylena mayleray shacabka soomaaliyeed ay marin habaabine raalaadeen unumay ahaa mayleray baarlamanku dadkilahayaa dhisidii laakiin tabashadabu may ahaa kooli ora ini wala shalbatay may ahaa dhigi korta midii guduumay laakiin marinka adiga maro hayan mayo marinkii say lahay in arranka bugsiga haysimee marka dab yadazig dhigi maylena bandiinkees dabkamila ku dhikeen gudoomiye may diyaaran namayleraay oo dadka walaata wadaa inu dhaxaliin umay diyaaran ee dadkaan umi deegaankaan umu intaliyaan marka maylena dadka oo ka dhex jiro insha allah koonfur galbeed in maylena koonfur galbeed iyo jubbaland ay shal baradeen jubbaland la jubbaland koonfur galbeed la koonfur galbeed shacabka dadweyne soomaaliya walaalow marka mas koonfur galbeed ayayna xaqiiqalkeeda jubbaland kutalido maryana ayaynu raalaaw gobolka iyo maylena maamulkaas ekaaw hadiibaa saabkaasi ingohina maylena ilahay saabkaasi lakaalama ku habaarano marka insha allahu hilka dadka meela degan walaaladan ku danqadaan marka maylena tiigalesin lakaalahan indoahay laakiin fargelinta noo dhaafa gudoomiye xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya waa hay-adii sharci dejinta xukuumada horya xilku ku tuuren oo mooshin kusheene obsama ku qabtana ini markaasayti baarlamaanka inti mooshin kusin kusheenan baarlamaanka jubbaland la shal diro baarlamaan cusub oo markaasayti si oo markaas dadka kuwada qadhacsanyin laha ku xulo maya maya sharci melle baarlamankan maya xulubay salaadiintiis mushaqima kale mae mayleray gudoon iyo liinoyo mooshin ku sheeneen me ra-iisul wasaari mooshin ku sheeneen me maamulu marka kaas may wa sharcida igana gadeen marka taasoo sideena gadno waa waa insha allahu tacaala may waha bilaasha onka miska bilo ayaan galana insha allah taas bilaasha magadno
انك دمبيتي مالنت بريه بارلمانك شعب ايديا مركزيتي ان ان هذا هاي ان انك دمبينتي ولا كبو اسم ما كرجي ان بارلمانك حرونت غلا شعبك من بريه كغب غبو تكلنك بارلمانك يونسك كوي هاي may may may may malayan ama kurajayayna in faashilka dhamaado oo xildhibaano badan oo maylaqaay xilkase oo maylaqaay colooshaal shaqaystooda iyo colooshaal shaqaysyaalkan hayna oo maylaqaay xilkii ka dhaarabeen ku dhabata in maylaqaay koor qooyi doonaan oo kaasna faashilka dhamaado doono yaa aaminsagna maylaqaay taasa aaminsagna marka haddii iska lahaan hataa maylaqaay in saamaninka maylaqaan yaa aaminsan insha allah